horumarinta adeegyada dowladda waa lafdhabarka nolosha bulshada iyo tiirka horumarka dowlada wanaagga waxaana laga maarmaan ah in adeegyada asaasiga sida caafimaadka waxbarashada biyaha amniga in la gaarsiiyo meel kastoo ay ku nool yihiin bulshada soomaaliyeed si loo xaqiijiyo nolol wanaagsan iyo sidii ay ku gaari lahaayeen horumar waara wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa ku baaqay in la dardargeliyo horumarinta adeegyada dowladda ee bulshada la gaarsiinayo deegaanada jubbaland wasiirka oo ka hadlay kulan lagu falanqeynayo qorshayaasha horumarineed ee maamulka ayaa xusay in adeegyada dowladda ay door weyn ka ciyaaraan kobca dhaqaalaha iyo wanaajinta nolosha shacabka wuxuuna carabka ku adkeeyey in la joogteeyo dadaalada lagu horumarinayo adeegyada muhiimka u ah sida waxbarashada caafimaadka biyaha iyo amniga in looga maarmi karo jihawareerka hadda nagu soo aadan waa intaas in private sectorka diilada la saaro qodobka labaad in lasoo dhoweeyo horumarka teknolojiyadda oo la yagleelo sistemyadaas lagu sare loogu qaadayo finanska iyo arrimaha cashuuraha iyo dakhliga dowladda oo looga maarmi karo deeqaha iyo in loo guuro diversification of economics in laga guuro wixii hore oo la taaganaa annaga xoolo iyaan qani ku nahay iyo loo guuro in sektarada kale arrimaha energy-ga iyo arrimaha maxaa la dhahay kalluumaysiga iyo blue economy in loo guuro oo hal abuuro laga sameeyo oo shaqo abuur laga helo oo dalku ay dhoofiyaan warshado la sameeyo manufacturing la sameeyo marka intaas saddexdaas ayaa looga bixi karaa arrimaha hadda annaga nagu wareegsan ee soomaaliya marxaladda hadda aan ku jirno wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaa wuxuu ku baaqay in la sameeyo cilmi baaris qoto dheer oo lagu ogaanayo adeegyada dowladda ee u baahan dib u habeen iyo horumarin wuxuuna sheegay in cilmi baaristu ay muhiim u tahay qorshaha mustaqbalka iyo dhisidda adeegyo taya leh oo ay u baahan yihiin bulshada
waxaana rabnaa inaan gaarno heerka ah inaan dhoofino fikir dhallinyarada maanta halkan isugu timaada dhammaantiina iyo iyo dadka aqoon-yahanada waxaa waaye in aada u guurtaan research iyo hal abuur baa la rabaa hadda wasaaraduhu waxaan annaga hadda rajaynaynaa insha allahu tacaala in wasaarad walba sector lagu soo kordhiyo la yidhaahdo research and innovate ama innovations la imaato cilmi baaris ku salaysan baahiyaha jaamacadaha in la incluus gareeyo aqoon-yahanada maxaa la dhahay expertka loo yeero la daraaseeyo baahida rasmiga ah ee ka jirta ee soomaaliya